madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo ka hadlay soo dhoweynta wafdiga ra-iisul wasaaraha ayaa sheegay in beri uu bilaabanayo wadahadalka madaxda federaalka iyo kuwa goboleedyada xilli sidoo kale maalinta beri ah la filayo in madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo uu soo gaaro magaalada garowe
waxaa maanta sharaf weyn noo ah iyadoo maalin jimcaha tahay inaan ku soo dhoweyno garoonka jenaraal maxamed abshir ee magaalada garowe ra-iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya mudane xasan cali khayre iyo wafdi ballaaran oo la socday iyada oo maalinta beri ah haddii ilaahaydan ka dhigo uu ka bilaaban doono shir wada tashi ah oo ay yeelan doonaan xubnaha dowladaha federaalka xubnaha ka ah iyo dowladda federaalka ah madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha haddii ilahayd ma shirkaas oo ah wada tashi oo aan rajaynayno in looga wada hadlo waxyaaba dadka iyo danka dalka soomaaliya dan u ah kulanka madaxda maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe ayaa imaanaya xilli ay weli muuqato si kala fogaansho labada dhinac ah iyadoo weliba dad badan ay u arkaan inaysan waxba ka duwanayn kuwii hore ee in badan laisku dayay in lagu xaliyo khilaafaadkooda joogtada ah wuxuuna kusoo beegmayaa iyadoo xilligan xilligeedii laba sano ka hor dowladda federaalka iyo madaxda maamul goboleedyada ay isugu yimaadeen kulan sidaanoo kale ah balse isfahan la-aanta xilliga jirtay isla maantana ay jirto nuux muuse birjeeb v o a garowe